بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo soddonaad ee suuratu lqasas waxaanu ku joogaa aayadda toddobaatanaad ee suuradda lafteeda haadihi alaayaat waxa ay ka warramayaan oo weli aynu ku dhex jiraa qisadii dhex martay nebi muuse calayhi salaam iyo fircawn waxaa mowduuca ugu horeeyay aayaadku ay ka warramayaan uu yahay waa takdiibu fircawna wa caaqibatu canaadihi wa xaajatu اnnaasi ila اrusul fircawn beenintii uu beeniyey risaaladii nebi muuse uu la yimid iyo canaadka iyo madaxadayga iyo cariigsiga uu rasuulnimadii iyo risaaladii kala hor yimid iyo baahida ay ummaddu u qabto rususha uu rabbi u diraayo waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen takdiibu kufaari makkata lilrasuuli wa lilqur'aan waaraddu calaa shubuhaatihim gaaladii ree maka iyaguna inay beeniyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo qur'aankii lagu soo duldejiyey iyo inkiraadda lagu inkiray laguna radiyey shubahaadkoodii shubahaadkii mushrikiinta waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen bayaanu ana min ahli اlkitaabi man aamana biاlkitaabeyn wa jazaau haaulaa'i wa sifaatuhum caddayn la caddaynayo kuwii hore kitaabka la siiyey inay ka mid yihiin kuwa labada kitaabba rumeeyey kii hore iyo kii dambaba iyo abaalka libinlaabanee kuwaasi ay helayaan iyo sifaadka wanaagsan ee ay ku tilmaaman yihiin waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan uu ku tilmaamay bacdu mawaaqifi اlmushrikiina wa axwaaluhum yowma alqiyaamah mawaaqifta iyo axwaasha mushrikiinta wax ka mid ah maalinta qiyaamaha axwaasha iyo mawaaqifta ay marayaan wax ka mid ah ayaa laynooga warramay si loogu waantoobo oo wax loogu qaato waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda aayaadku ay ka warrameen falaaxu lmu'miniina yowma alqiyaamah dadka mu'miniintu inay liibaanayaan oo ay guulaysanayaan maalinta qiyaame liibaanta u weynay helayaanna waxa weeye in jannada rabbi ay gelayaan cadaabka rabbina ay ka badbaadayaan waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen lilaahi kamaalu اtasarufi fi اlkowni kulih wاliraadaة اlmuطlaqa yafcalu maa yashaau wayaxkumu maa yuriid wayakhtaaru man yashaa waxa maamulka iyo talada dhammaystiran ee kownka iska leh rabbi subxaanahu wa tacaala oo siduu doono ugu talinaya wuxuu doonana samaynaya cidduu doonana ka dooranaya warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar ma kaana lahum اlkhiyara allah waxau uhi subxaanah falama jaءahm musa bآayatina bayinaati qaluu ma hada ila sixru muftaraa إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الله وحول سبحانه وتعالى فلما جاءهم مركو ري فرعون أليمد موسى نبي موسى مركو أليمد بآياتنا آيات كيجي معجزات كي مركو أليمد بينات حال أيهن كو عد عد aayaadkaasi qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kani aada muusow la timid maba ahaanin ilaa sixirun sixir mooye wax kalaba ma ahaanin sixirka oo muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa kumanaanaan maqal bihaadaakani aada la timid ee towxiidka iyo waxyaabahaad sheeganayso annaku kumaanaan maqlin fii aabaa'inaa aabbayaasha iyo dhexdooda kumaanaan maqal aabbayaashayeedii alawaliina ee horreeyey canaadkii fircawn iyo qoomkiisu ay kala hor yimaadeen nebi muuse iyo risaaladiisa waxaa ka mid ahayd mucjisaadkii waaweynaa markay ka muuqdeen ee uu la yimid halkay ka rumayn lahaayeen ama risaalada ka raaci lahaayeen waxay yidhaahdeen waxani waa sixir waxaanu hore u maqallayna ma aha wa qaala muusaa nebi muusena waxa uu ku yidhi rabbii rabbigay aclamu ayaa og oo u ogaal badan waxaynuu odhan weynay afcalu tafdiil uga macnayn weynay dee labadooda cilmigu kama dhaxeeyo ee rabbi uunbaa og sidaasaanu ku tilmaamayaa jalaaludiin almaxalli aclamuda marka uu odhanayo ay caalimun wuxuu tilmaamayaa afcalu tafdiilkii ma aha ee aslulficil unbaa laga macnaynayaa markaa nebi muuse waxa uu ku yidhi rabbii rabbigay aclamu ay caalimun ayaa og biman axadka jaa'a la yimid huwa manku bilhudaa hanuunka kala yimid min cindih ilaahay agtiisa iyo waman axadka takuunu ay u ahaanayso lahu isaga caaqibatu daar daarta dambe ee aakhiro cidhibteeda wanaagsan oo janno iyo wanaaga cidda helaysa innahu ina alamra washa'na xaalka iyo arrinkuna waxa uu yahay laa yuflixu inaanay liibaanayn addaalimuuna kuwa dulmiga falay ee gaalnimada iyo shirkiga galay waxa uu yihi rabbigay baa og cidda hanuunka agtiisa ka keentay iyo cidda cidhibta dambe wanaagsan helaysa waa min baabi wa inaa aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin waa hubaal cidda hanuunsan laakiin waxa weeyaan ibhaam baa laga geliyey oo keenna hanuun la yimid iyo ka cidhibta wanaagsan allaa og xaqiiqaduna waxa ay tahay dee nebi muuse inuu yahay oo shaki kuma jiro wa qaala fircawn fircoon markaa waxa uhi yaa ayuhal mala-u madaxyaweynti madaxyaweyntiiyey macnaha kooxdii iyo jamaacaadkii aan xukumayayow waa colkiisii iyo ciidankiisiiye maa calimtu anigu idiinma ogi lakum idinka min ilaahin mid la caabudo oo hayrii aan aniga ahayn fa awqid shid lii aniga ii shid yaa haamaanu haamaanow calatiini dhoobada korkeeda dab iigu shid oo macnaha jaajuur iyo laban adag ka samee sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo waa jaajuur ama laban adag samee oo dhoobada marka la dubo ay dhagaxowdo waxaa laga sameeyaa dee waa adkaanayaa dhismo adag oo dheer markaa ii samee weeyi marka waxa u ihi fa awqid shid lii aniga ii shid yaa haamaanu haamaanow cala tiini dhoobada korkeeda dab iigu shid oo macnaha jaajuur iyo laban adag iiga samee fajcal lii dabeed ii yeel sarxaa dhismo dheer lacallii waxaan mudanahay markaa adalicu inaan soo eegoon soo arko ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa inaan soo arkaan mudanahay wa innii aniguna la adunnuhu waxaan muuse u malaynayaa min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay ayaan u malaynayaa marka waxau idhi u malayn maayo ilaah iga sarreeyo xaggan jiraa inuu jiro u malayn maayo oo muuse waa beentiiye balse aan iska soo hubsadoon sooba eegee dhismo dheer ii samee allah waxau idhi wastakbara waa isweyneeyey huwa fircoon iyo wa junuuduhu ciidankiisuba fil ardi arlada dhexdeeda waa isku weyneeyeen waa dhulkii masar oo waa ku kibreen oo bikayri alxaq xaq darre ayaanay ku kibreen waa sifa kaashifa oo waa min baabi bayaani alwaaqicuun kibir kasta waa bikayri alxaq oo mid bixaqii ma jiro waase lasii caddaynayaa uun wadannuu waxaanay u maleeyeen annahum iyagu ilaynaa xaggayaga laa yurjacuun inaan looba soo celinayn oy adduunka ku waarayaan allah waxau ihi fa akhadnaahu dabeed waanu qabannay fircawn iyo wa junuudahu ciidamadiisiiba fanabadnaahum dabeed waxaanu ku tuuray fi lyami badda barhtankeedii baanu ku tuuray fandur bal hadda eeg nebi moxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aldaalimiina kuwa dulmiga falay cidhibxumadoodii bal halkay ku dambaysa eeg waa nadara tafakurin waictibaar maaha isha uun ka eegoo dhaaf laakiin waa eeg eegmo aada u fiirsanayso ood ka fekerayso si aada ugu waantowdood wax ugu qaadato cashar iyo cibrana kuugu noqoto alla waxa uu ihi wajacalnaahum waxaanu ka yeelay fircawn iyo madaxyaweyntiisa a'immatan kuwo hormood ku ah sharka iyo xumaha oo lagaga daydo a'ima waa jamcu imaam waana kullu man yuqtadaa bihi fi shari aw fi lkhayr ciddii lagaga daydeen loo daba fadhiiso shar ama khayr imaam baa la ydhaah oo imaam waa kii uun lagu daydo shar ha lagaga daydo ama xumaha lagaga daydo markaa kuwani waa kuwo hoggaan ku ah sharka iyo xumaha oo lagaga dayanayo waayo ninbe waxbuu hormood iyo hoggaan ku yahay imaa fi shari aw fi lkhayr wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay kuwaa fircawn iyo madaxyaweyntiisa a'immatan kuwa waxa weeyaan lagaga daydo oo hormood sharka ku ah ayaanu ka yeelay kuwaasoo yadcuuna ay yadcuuna annaasa dadka ugu baaqaya ila nnaari xagga naarta ugu baaqaya oo iyagu naarta soo galo odhan maayaan laakiin dee sababkii naarta lagu gelayay ugu yeedhayaan oo gaalnimo iyo shirki ah markaa qofka dembi iyo gaalnimo kuugu yeedha naarta caynteedii buu kuugu yeedhay kol haddaad sababkeedii samaynayso uu kuugu baaqayo wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana laa yunsaruuna loo hiilin maayo kuwa sharka iyo xumaha hormoodka ku noqday allah waxau ihi wa atbacnaahum waxaanu raacinay kuwaas fircoon iyo colkiisa fii haadihi tani waxaanu ku raacinay addunyaa ee adduunyada ah lacnatan nacdal iyo fogeyn khayr oo dhan laga fogeeyaanu adduunka ku raacinay wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana hum iyagu min almaqbuuxiin waa kuwa la xumaynayo ay min almushawahiina bilcadaab waa kuwa cuquubada iyo cadaabka aakhiro lagu suura xumaynayo jidhkooda marka cadaabka lagu gubo ee lagu googooyo qurux iyo qiimo iyo xubno iyo jawaarix waxay lahaayeen halkaasuu dee ku baaba'aya oo lagu suura xumaynaya ama min almaqbuuxiina ay min almatruudiina almubcadiin waa kuwa la eriyey ee laga dheereeyo wanaag iyo khayr oo dhan ayaa ay qiyaamadana ahaanayaan walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii towraadaha ayaanu siinay min bacdi maa ahlaknaa intaanu halaagnay dabadeed alquruuna ummadihii aluulaa ee hore ummadihii hore intaanu halaagnay dabadeed sidii qowmu nuux iyo ree caad iyo ree hamuud kuwaa markaanu halaagnay dabadeed nebi muuseaanu siinay kitaabkii towraad ahaa oo kutubihii samaawiga kii ugu sarreeyey ugu weyna ahaa basaa'ira xaaluu kitaabkaasi yahay xujooyin cadcad oo basaa'irada waxaad ka xaalaysaa kitaabka towraad lagu tilmaamayo looga jeedo markaa muuse kitaabkaa towraad baanu siinay basaa'ira xaala kownihi basaa'ira xaal uu kitaabkaa towraad yahay xujooyin cadcad xujooyin cadcad oo xaqa lagu arkaayo oo linnaasi dadka uu u yahay xujooyin cadcad iyo wahudaa hanuun uu u yahay dadka ay min adalaala baadida lagaga hanoonayo iyo waraxmatan naxariisuu dadka u yahay min alcadaabi cadaabka loogaga naxariisanayo lacallahum maxaanu kitaabkaa xujooyinka cadcad u siinay muuse lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay dadka iyo reer bani israa'iil ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wamaa kunta bijaanibi algarbiyi wamaa kunta maadahay nebi muxamedow bijaanibi algarbiyi ay bijaanibi aljabali algarbiyi buurtaa barakaysan ee nebi muuse loogu waxyooday ama rabbi kula hadlay dhinaceeda galbeed ee cadeed ka dhaca loo nisbeeyey xaggaa maad joogin oo kumaad sugnayn yacni waa xiina almunaajaah muuse rabbi markuu la munaajoonayay halkaa kula hadlaayey wamaa kunta mabaadahay nebi muxamedow bijaanibi algarbiyi ay bijaanibi aljabali buurtaa barakaysan ee muuse lagula hadlay dhinaceeda maad ahayn dhinacii algarbiyi ee galbeedka loo nisbeeyey ama qorax ka dhaca yacni buurtaa barakaysanee nebi muuse rabbi kula hadlay dhinaceeda galbeed ilaahay halkaa markuu kula hadlaaye adigu maad joogin id waktigii halkaa maad joogin qadaynaa ay awxaynaa aanu u waxyoonanay ilaa muusa nebi muuse alamra ay amra arisaala amarka fariintii iyo rasuulnimada loo dhiibayey halkaa markaanu ugu waxyoonanay adigu nebi moxamedow mid joogay maad ahayn qadaadana macaanideeda awxaa baa ka mida waana ta hadda muraadka ee loo jeedo wamaa kunta manaad ahay nebi moxamedow min ashaahidiina kuwa goobjoogee halkaa xaadirka ahaa kamaad mid ahayd walaakinaa ha yeeshee walaakinaa ha yeeshee annagu ansha'naa waxaan abuuray quruunaa ummado ayaanu abuuray fatataawala dabeed waxa ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru cimriyadii iyo wakhtigii baa ku dheeraaday ha yeeshee nebi muuse debedii ummado iyo quruun badan baanu abuuray dabeed cumrigii iyo wakhtigii waa ku dheeraaday waxyigii iyo rusushiina waa kala go-een gaalnimo iyo shirki ayaana la ysugu baxay wamaa kunta manaad ahay nebi moxamedow thaawiya midnegi oo dhex jooga maad ahayn fii ahli madyana ree madyanna mid ku dhex sugnaa maad ahayn oo tatluu ku dul akhrinaya calayhim korkooda aayaatina aayaadkayaga ama wamaa kunta maad ahay nebi moxamedow thaawiya midnegi oo dhex jooga fii ahli madyana yacnii madyan degaankaa la yidhaahda ehelkiisa ama ree madyan dhexdooda mid ku negi oo jooga maad ahayn tatluu xaalaad ku akhriyaysa calayhim korkooda aayaatina aayaadkayaga yacni mid ree madyan dhex joogay oo aayaadkayaga ku akhriyayana maad ahayn mid nebi muuse jabalu tuur markuu rabbi ugu waxyoonayey la joogayna maad ahayn haddaa halkee warku kaaga yimid mid walba wa adigaa ka warramaya ee uga qisoonaye walaakinaa ha yeeshee kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwii ku diraya laka adiga nebi moxamedow usoo qadar ha yeeshee waxaanu ahaanay kuwii ku soo diraya ee adiga rasuul kaa dhigay rasuulnimada aanu kaa dhignay iyo diristaa aanu ku soo diray ayaananu kuugu waxyoonay wararkii muuse iyo waxa weeyaan ahlu madyan ama nebi shucayb iyo qoomkiisa wixii dhex maray iyo ambiyadii iyo umamkii horeba warkooda rasuulnimada iyo waxyigaa aanu kugu soo dejina aanu kuugu sheegnay oo macnuhu waxa weeye waxaad wax waloo muuse iyo fircoon dhex maray uga qisoonaysaa waxaad ree madiyan iyo umamkii horeo kaleba iyo ambiyadooda wixii dhex dhacay aada uga warramaysaa dee adigu mid goobjoog ah amaad ahayne waxyi baanu kuugu warranoo kuugu sheegnay sidaasaad uga qisoonaysaa ilaan arrin markaad ka warramayso ima an takuuna mushaahidan wa ima an yasilaka dalika can طariiqi alkhabari alyaqiin ama dee goobjoog xaadiraad too adaaba u taagan ama war lahu buu kugu soo gaadhayaa sidaasaad uga qisoonaysaa marka macnuhu waxa weeye aduu goobjoog maad ahayn laakiinse war la hubo oo waxyiga samaawiga ah ayaa arrinkoodu kugu soo gaadhay sidaasaad uga warramaysaa wax alla wixii dhex maray tafaasiishooda iyo duuduubkoodaba wamaa kunta maad ahay nebi moxamedow bijaanibi tuur buurtii tuuree la barakeeyee muuse lagula hadlay buurtaa dhinaceeda yacnii kumaad sugnayn oo maad ahayn id wakti halkaa maad joogin naadaynaa nebi muuse aanu u dhawaaqanay walaakin raxmatan min rabbik haddaa halkee warka munaadaadka muuse kaa soo gaadhay waa adiga ka warramaye walaakin arsalnaaka u soo qadar raxmatanna markaa waxaad ka dhigtaa sababtii iyo ciladii walaakin arsalnaaka ha yeeshee waanu ku soo diray nebi moxamedow oo rasuul baanu kaa dhignay limaada raxmatan liajli raxma naxariis darteed baananu kuu soo diroo rasuulkaaga dhignay raxmadda oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay maxaanu raxmadda yacnii raxmaddaa darteeda aanu kuugu soo diray litundira si aad adiguna ugu digta qowmaa qolo qolada oo maa ataahum aanu u iman min nadiirin mid u digaa min qablika adiga hortaa waa nimankii quraysheed ee ree maka nimanaan hortaa loo digin ilaan rasuulkii horena may soo gaadhin iyo waxa weeyaan dee injiil iyo ciise oo ugu dambeeyey reer banu israa'iil ambiyadoodii may soo gaadhin nebi moxamedna weli intii aan la soo dirin waxa u dhexaysa xilli fatra ah oo waxyiga iyo waxa weeyaan dee nubuwadu ay kala go'day marka iyaga oo aan war horeba hayn oo kuwii horena aan gaadhin kuwo dambena aan loo soo dirin ayaa nebi maxamed dhexdooda laga soo bixiyey sidaasuu markaa ugu digay marka waxaanu kuu soo diray litundira si aada ugu digto nebi maxamed aw qowmaa qolo qolada oo maa aataahum aan u iman min nadiirin mid u digaa min qablika adiga hortaa waxaananu kuugu soo diray ood ugu digaysaa lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay u waantoobaan oo digniintaada wax ugu qaataan walowlaa an tusiibahum ay walowlaa karaahatu an tusiibahum inay haleesho nicidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye musiibatun yacni balaayo iyo musiiba inay ku dhacdo oo cadaab iyo cuquuba ay ku habsato nicidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn bimaa bisababi maa shay sababtiina ay musiibadu ugu dhacdo shayga oo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsatay oo fa yaquuluu dabeed ay yidhaahdaan hadhow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta miyaad noo soo dirtid ilaynaa annaga rasuulaa rasuul miyaad noo soo dirtid oo fanatabica kolkaa aanu raacno aayaatika aayaadkaaga oo wanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumaynayae raacaya aanu ka mid noqonno taani cidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn hee lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuulaa cadaabka waanu u soo dedejin lahayn kumanaanaan direen nebi moxamedow macnuhu waxa weeyi yacnii nimankan gaalada ah iyo kufaartan reer maka iyo kuwan kaa hor yimid yacnii nicidda alla u nacayaa haddaanay jiri lahayn in inta iyadoon laguuba dirin cadaab lagu soo dejiyo dembigaa ay gelayaan sababtiisa oo dabeed sidaa ay ku halaagsamaan ay ku baaba'aan dabeed hadhow aakhire markay yimaadaan ay ilaahay ku yidhaahdaan ilaahow rasuul maad noo soo dirtid waanu raaci lahayne yacnii taa nicidda alla u nacayaa haddaanay jiri lahayn waxa alla u yeeli lahaa kol hadduu og yahay inaanay marnaba ku rumaynayn oo ku beeninayaan horaa buu ka halaagi lahaa isagoon kuuba dirinba oo cadaabka waxa uu ku cadaabi lahaa cilmiga hore ee uu og yahay inay kollayba beeninayaan laakiinse waxaanu kuugu soo diray nebi moxamedow annakoo og inay ku beeninayaan si aanu cudurdaarkooda iyo marmarsiyahooda ugoy u goyno oo aanay cudurdaar u helin ilaahayna waxa uu jecel yahay addoommadiisa inuu u cudurdaaro oo ninna aanu marmarsiyo u helin rusula mubashiriina wa mundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul waxaa rususha rabbi dadka ugu soo diray iyagoo u bushaaraynaya mu'miniinta gaaladana u digaya si aanay cidina ilaahay agtiisa xujo ugu helin maalinta qiyaame kol haddii rusushii loo soo diray kutubtiina lagu soo dejiyey markaa sababta irsaalku waxa weeye ilaan waxaa la isweydiin karaa kol hadduu rabbi horeba u ogaa inay gaaloobayaan maxaaba rasuulka looga diray maa la halaagu inuu cadaabka lagu soo dejiyo jawaabteeduna waxa weeye waxaa ilaahay diidayaa inay hadhow yidhaahdaan rasuul haddaad noo soo dirto waanu raaci lahayn ilan marmarsiyay helayaan iyo xujo taasi si aanay u dhicin ayaanu kuugu soo diray macnuhu waa sidaas marka jawaabka lowlaana sida uu jalaaludiin maa jalaaludiin almaxalli uu kusoo qadarayay jalaaleynka waa lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuula cadaabka waanu u soo dedejin lahayn kumananaan direen oo iyadoon laguuba dirin ayaa hore laga halaagi lahaa laakiin cudurdaarkaa la goynayaa xujadana waa lagu oogayaa si aanay maalin dambe marmarsiyo u helin qiyaamaha marka la isku yimaado marka karaahatu baynu soo qadaray walowlaa karaahatu an tusiibahum marka ilaahay wuxuu nacayaa oo karaahiyeysanayaa inay xujadaa helaan taasuu diidayaa marka si aanay xujo u helin ayuu rasuulka ugu diray cadaabkana aanu ugu soo dedejin walowlaa an tusiibahum waxaa kalood odhan kartaa haddii taqdiirkaba aada iska dayso walowlaa haddii lalaayahay lama le-e yacni an tusiibahum musiiba inay musiiba ku habsato bimaa qadamad aydiihim gacmahoodu waxay galabsadeen sababteedana musiibadu ugu habsato oo fa yaquuluu dabeed hadhow ay yidhaahdaan rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ilaynaa rasuula miyaad rasuul noo soo dirtid oo fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniina dabeed kolkaa aanu raacno aayaadkaaga oo aanu mu'miniinta ka mid noqonno yacnii taasi haddii laleeyahay lama le-e cadaabkaba waanuu soo dedejin lahayn adigana kuumaanaan direen laakiin maadaama ay sidaa odhan doonaan oo taasi ay jirto sidaa si aanay taasi u dhicin baanu kuugu soo diray cadaabkana dib loogu dhigo oon loo dedejin taqdiirkii hore haddaad ku wadana walowlaa an tusiibahum ay walowlaa karaahatu an tusiibahum inay haleesho nicidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye musiibatun musiiba inay haleesho oo cadaab ku dhaco bimaa bisababi maa shay sababkiina cadaabkaasi u haleelo kaasoo qadamaday hormarsatay aydiihim gacmahoodu yacnii taas nicidda la nacayaa haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye oo fayaquulu dabeed ay yidhaahdaan markay sidaasi ku dhacdo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta miyaad noo soo dirtid ilayna annaga rasuulaa rasuul oo fanatabica dabeed aanu raacno kolkaa aayaatika aayaadkaaga oo wanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumaynaya kuwa ka mida aanu ka mid noqonno taanni cidda la nacaya haddaanay jiri lahayn way jirtaaye dee lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuulaa cadaabka waa u soo dedejin lahayn kuumanaanaan soo direen laakiin si taasi aanay u dhicin ayaanu cadaabka dib ugu dhignay kuuguna soo diray alla waxau ihi falamaa jaaahum markuu la yimid falamaa jaaahum markuu u yimid dhe alxaqu xaqi markuu u yimid oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo nimankii ree maka markii xaqii u yimid waa nebi moxamede min cindinaa agtayada markuu uga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya ey hallaa uutiya maa la siiyo muxamed midla maa uutiya wixii la siiyey oo kale muuse nebi muuse nebi muuse mucjizaadkii la siiyey oo kale sida ushii maska noqonaysiiyo gacantii caddaanaysay yacnii sidaasoo kale maa kuwaasoo kale moxamed la siiya ay yidhaahdeen gaaladii ree maka awalam yakfuruu iyadoo lagu radinayo hadalkooda ay yidhaahdeen ee iimaanka iyo rumayntaba aanay u jeedin ee canaadka iyo cariigsiga uunka ah ayaa alla waxau ihi awalam yakfuruu oo miyaanay ka gaaloobin bimaakii uutiye la siiyey muuse nebi muuse min qablu hore miyaanay uga soo gaaloobin qaaluu waxay yidhaahdeen gaalnimadoodii baa la caddaynayaa sixraani laba sixir weeyi labada kitaab ee towraad iyo qur-aankuba waa kii muuse iyo kii muxamedba labada sixiroo tadaaharaa iskaalmaystay saaxiraanina waa la akhriyo markaa waxay noqonaysaa saaxiraani muxamed iyo muuse waa laba sixiroo leh ama laba saaxir labada saaxiroo tadaaharaa iskaalmaystay ama qur-aanka iyo towraad waa laba sixir haddii sixraani la yidhaahdo labada sixiroo tadaaharaa iskaalmaystay wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen innaa anagu bikullin mid wal oo labadan ka mida towraad iyo qur-aanka kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay ama innaa anagu bikullin mid waloo labada nebi a muuse iyo muxamed kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay marka macnaha waxa weeyi markay leeyihiin muxamed maa la siiyo mucjizaadkii muuse oo kale dee mucjizaadka muuseba iyagoo arkayay ka gaaloobeen marka maanta maxay kaga xujaynayaan maa moxamed la siiyo muuseba sow kuwa hore uga gaaloobay ma maantay moxamed rumaynaya midna rumayn maayaane waa ku xujee uun oo waxa weeyaan canaad iyo cariigsi uun baa u geynaya sidaa darteed abubakr jaabir aljazaa'iri raximahullah aysarka tafsiirka hoose haddaad eegto wuxuu odhanayaa aayaddaa markuu fasiraya awalam yakfuruu bimaa uutiya muusa min qabl qaaluu sixraani tadaahara wa qaaluu inaa bikullin kaafiruun waxau odhanayaa wadalika ana quraysha lama kahura almu'minuuna wahaalahum اlmowqif bacثuu ilaa yahuudi اlmadiina yas'aluunahum biwasfihim ahla اlkitaabi اlأwal can madaa sidqi muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam fii ma yaquulu waxa uu yihi macnuhu waxa weeye nimanka quraysheed ayaa markii mu'miniintu bateen ee arrintaasi aada u cabsi gelisay in mu'miniintii soo kordhayaan iyo atbaacdii nebi moxamed ayaa yahuuddii reer madiine ay u fariin dirteen oo cid ay u direen maadaama yahuudda reer madiine ay yihiin dad kitaabkii hore dee wax ka garanaya ee towraad iyo injiil iyo kutubtii hore dad haya maadaama ay yihiin waxay u fariin dirteen yahuudda reer madiina si ay u weydiiyaan bal hadda nebi moxamed waxaanu sheeganayo runnimadeeda iyo inaanay run ahayn si ay u waraystaan yahuuddii madiina ee dee towraad iyo kitaabkii hore yaqaanay ayay fariin u direen faajaabahum alyahuudu biannahum yajiduuna nucuuta annabiyi sala allahu calayhi wasalam nucuuta annabiyi alummiyi fi towraa yahuud waxay ugu jawaabeen inay tilmaamihii nebi moxamed towraad ku yaalleen oo sifaadkiisa halkaa ay ka helayaan wa annahu rasuulu xaqin walaysa bikadaabin walaa dajaal iyo muxamed inuu rasuul xaqa yahay oo beenaale iyo dajaal midna aanu ahayn famaa kaana min almushrikiina min qurayshin ilaa an aclanuu kufrahum bitowraa markaa nimankii mushrikiintii quraysheed xaggooda kama bay ahaanin ilaa inay muujiyeen oo ku dhawaaqeen mooyaane inay towraadna ka gaaloobeen wa qaaluu altowraatu waalqur'aanu sixraani tacaawanaa marka ay yidhaahdeen towraaddan hore ee muuse lagu soo dejiyey la leeyahay iyo qur'aanka moxamed sheeganayaaba waa laba sixir oo iskaashaday bay ku dhawaaqeen falaa nuuminu bihimaa walaa nusadiqu man jaa'a bihimaa labadooda midna rumayn mayno towraad iyo qur'aan kuwa la yimidna rumayn mayno oo raaci mayno waa muuse iyo moxamede wa quri'a saaxiraani ay muusa wa moxamed calayhima asalaam falaa nu'minu bihimaa hada macnaa qowlihi tacaala awalam yakfuruu bima uutiya muusa min qablu qaluu sixraani tadaahara waqaaluu ina bikullin kaafiruun ay bikullin minhuma kaafiruun fakayfa laa yakhjaluuna alyowm wayuطaalibuuna muxameda an yucطaa midla aladii ucطiya muusa min alaayaat yaa lalcajabi ayna yudhabu bicuquuli lmushrikiin waxa uu sheekhu yidhi markaa macnuhu waxa weeye miyaanay maanta khajilayn markaa kuwa mushrikiinta quraysheed ee reer maka markay nebi moxamed ka dalbanayaan ay leeyihiin miyaa la siiyo wixii muuse la siiyey waa la yaabe caqliga iyo garaadkoodii iyo garashadoodii nimankan mushrikiinta ah halkee lala tegey miyay waalan yihiin garaad miyaanay lahayn marka muraadku waxa weeye iyagoo horeba muuseba wixii la siiyey u beeniyey maxay maanta ugu xujaynayaan miyaa maxamed la siiyo ilan kii horeba waa beeniyeene caqligooda halkee uu jiraa miyaanay caqli iyo garaad lahayn macnuhu waa sidaas qul waxaad ku tiraa nebi moxamedow faatuu bal la kaalaya bikitaabin kitaab la kaalaya kitaabkoo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaaday kitaabkoo huwa isagu ahdaa ka hanoon badan minhumaa labadani kitaab ee towraad iyo qur'aanka attabichu waan raaciye bal hadda keena mid ka hanoon badan anaa raaciye in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan fain lam yastajiibuu haddii aanay ku ajiibin laka adiga nebi moxamedow oo waxaad keena tidhi aanay keenin keenina maayaane oo waa madhacdae faclam waxaad ogaataa annamaa yatabicuuna inay raacayaanuun ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo rabitaankooduun inay raacayaan waman kumaa adallu ka baadinnimo badan huwa manku minman axad itabaca raacay huwa isagu hawaahu rabitaankiisa iyo naftiisu waxa ay doonayso bikayri hudan hanuun la-aantiina ku raacay hanuunkoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday hanuun alle ka ahaaday isagoon haysan ruuxa hawadiisa raacay yaa ka habow badan cidina kama habow iyo yacni baadinimo badne eh ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu nimanka ku yidhi nebi moxamedow waxaad adna ku tidhaahdaa ood ku xujaysaa nimankaa gaalada ah iyo nimankaa ree maka bal waxaad tidhaahdaa la yimaada kitaab ka hanuun badan labadan kitaab anaaba raaciye hadday sidaa samayn waayaan waxaaduun ogaataa ma hanuunsanee waa hawaraac hawadiisa nin raacay oo hanuunka ka habaabayna wax ka baadinimo badani ma jirto ilaahayna ma hanuuniyo duulka daalimiinta ah cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimkaa aayaddaa markuu fasirayo waxa uu yidhi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum daliilu calaa ana kula man lam yastajib lirasuuli aayaddaasi waxay daliil u tahay in ruux kasta oo rasuulka aan u hoggaansamin oon raacin oon si dhaba u ajiibin oo wadahaba ilaa qowlin mukhaalifin liqowli rasuuli oo ku taga hadal khilaafsan hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa innahu lam yadhab ilaa hudan kaasi hanuun kuma tegin oo hanuun ma raacin wa innamaa dahaba ilaa hawan waxa uu ku tegay oo uu raacay uun hawo iyo naftiisu waxay jeclayd halkaas sheekhu waxa uu tilmaamayaa aayaddana ka cad ruuxu laba unbuu u dhaxeeyaa oo mid saddexaad maba jirto inuu hanuunka raaco oo hanuun raace uu yahay iyo inuu hawadiisa raaco oo hadba naftiisu siday jeceshahay waxa weeyaan dee uu ku socdo waxaana lagu gartaa hawa raaca isbedbeddelka iyo arrimaha iyagoo isku mida uu kala soocayo shay yacni ashyaa isku mida ayaa kanna uu soo dhowaysanayaa kanna uu iska dheeraynayaa waxa uu ku kala saarayaana waa hawadiisa oo tanna isagaa doonaya tanna isagaa diidan ee diin kama aha iyo hanoon waayo sharciga xakiimkii waxa isku midka ah dee ma kala saaro ashyaada qawaacid iyo waxa weeyaan dee shareecadu waxay caddaysay shay walba halkiisa ku habboon oo qaacido iyo dariiq iyo dow loo maro ayaa wax walba uu leeyahy khulaasada iyo gebagabadu waxay tahay ruuxu marka uu maqlo qaala allahu qaala rasuuluh hadal kale wuu hadhay haddaad tidhaha madhabkaygaa sidan ahaan jiray oo sheekh fulaan baa sidan yidhi rasuulkaa yidhaa lagu yidhi kol haddii lagu yidhi rasuulkaa yidhi hadal kale wuu hadhay rasuulka cid la siman miyaad garan cid laguu soo diray oo nebi oo nebi moxamed ahayn miyaad garanaysaa marka qaala fulaan iyo qaala callaan faqiih hebel baa yidhi iyo caalim hebel baa ku tegey faqiiha iyo caalimka hadalkooda waxaa loo bandhigayaa calaa qowli rasuul miisaanka iyo halbeegu waa hadalka rasuulka hadday waafaqaan cala ara'si waalcayn madaxay kuu saaran yihiin laakiin hadday khilaafaan adigoo ixtiraamaya oon xaqirayn oo xaqooda garanaya oo ka garaabaya oo u ducaynaya ayaad laakiin halkaa iska dhigaysaa hadalkoodoo aad odhanaysaa fa qowlu rasuulillaahi awlaa bilahdi waalcamal hadalka rasuulkaa ku habboon in la qaato oo lagu dhaqmo marka calaa kullin qofka sunniga ah ee salafiga ah ee ku toosan xaqa waxa miisaanka iyo halbeega hor yaallaa uu yahay qaala allahu qaala rasuuluh qaala saxaabatu hum ululcirfaani allah wuxuu yidhi iyo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyo dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa ee soo jireenka ahaa ee rabbi iyo rasuulkiisuba ay raallida ka noqdeen ee maragga iyo markhaatiga iyo shahaadada soo jireenka ah ka haystay alle iyo rasuulkiisa kuwaa fahamkoodii iyo dariiqadoodii buu ku dayanayaa ilaan waxaa laynoo sheegay dadka waxa weeyaan adduunka iyo dhulka iyo asminada ummadaha soo maray dee saddex qolo unbaa damaanad haysta toosnaantooda iyo shahaado iyo markhaati kac inta kaleba dee khilaafaadka iyo fitanka iyo waxa weeyaan khata iyo sawaabkuba wax walba dee dhexdooda waa ka dhacayin laakiin saddexdaa qolo markhaati cad iyo yacni shahaado cad bay ka haystaan min allaahi wa rasuulih oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigaygan maanta anuu aan joogo nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisu qarnigoodii kadib kuwa kusii xiga kadib kuwa kusii xiga taabiciinta iyo atbaacu taabiciin sidoo kale ilaahay waa ka yidhi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu kuwii iimaankiiyo islaamnimada u soo hormaray ee u soo dheereeyey oo ahaa muhaajiriin iyo ansaar waa saxaabatu rasuul iyo kuwaa kuwii wanaagga ku raacay ee khayrkiiyo wanaagga looga markhaati kacay rabbi raalli buu ka noqday diintooda iyo camalkooda iyo caqiidadoodaba iyaguna raalli bay ka noqdeen ilaahay wuxuu ku abaalmariyey oo rabbina raalli buu ka noqday iyana raalli bay ka noqdeen marka calaa kullin dee dariiqaa salafu saalix ee dadka wanaagsan ee soo jireenka ah iyo kitaabka iyo sunnada saddexdaa tiir baa lagu badbaadayaa wakhtigan fitanku ay fara bateen alkitaabu waasunnatu calaa fahmi salafi اlummati laakiin hebel baa yidhi haddaad rasuulka ka hor keento dee waa diin darro iyo daciifnimo iyo edab darray noqonaysaa hebelku maqaamkuu doona ha gaadho laakiin rasuulka la barbar dhigi maayo waxa weeyaan caalimku halkuu doono cilmiga ha ka gaadho yacni isagoo kaaga cilmi badan haddana dee nebi maaha rasuul la soo diro macsuum ma aha waayo waxaa laga yaabaa shubha dadka qaarkood in badan ay ku celceliyaan waar aduu hebelkan dabagal isagaa daliilka kaaga aqoon badane waa runtaa daliilka wuu iga aqoon badan yahay beentaa ma aha laakiin macsuum ma yahay kaba baydi maayo isagun baan daba socone macsuum ma yahay mise khaladku waa ku bannaan yihi hadduu macsuum yahay dee rasuul baabuu noqon lahaa walaysa birasuul markaa isagoo kaaga aqoon badan haddana tawfiiqda allah haya yacnii qof ka hooseeyaba aqoon ahaan ayaa sawaabka iyo daliilka la waafajin karaa markaa qofku halka uu eegayaa maaha yaa cilmi badan in badanoo cilmi badan baa luntay soo maaha oo bidco iyo baadi ku dhacday ha u qaadan cilmi badnaantu inuu ka laasimayo toosnaan iyo istiqaama taa haddaad mooddo waa fiqi darro iyo faham la-aan cilmi badnaan ha eegin waxaad eegaysaa toosnaanta iyo waafajinta waxani waa tawfiiq ilaahay ku iska cilmi yar baa ilaahay sawaabka waafajin karaa ku cilmi fara badan baa lumi kara oo ka baydhi kara dariiqa oo darjiidhi kara marka calaa kullin waxaan u jeedaa uun hadalka cabdiraxmaan naasir asicdi yacnii qof kastaoo hadalka rasuulka ka baydha oo hadal kala qaata kii rasuulka intuu khilaafay lam yadhab ilaa hudan wa inamaa dahaba ilaa hawan waa qaacido muhiim ah ma hanoonina hawadiisuu raacay ruuxuna labadaasunbuu udhexeeya mid saddexaadba ma jirto inuu hanoonka ku hagaago iyo inuu ka baydhuu hawada galo dariiq toobiyo labadaa u dhaxeeya oo xaggan iyo xaggan udhaxaynayaa ma jiro ima haada aw haada marka calaa kullin alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatuhu mululcirfaani miisaanka dhabta ah een qalad ku bannaanayn waa cilmigaa waxyigee qaala allahu qaala rasuuluh iyo fahamkaa saxaabada iyo salafka iyo dadkii wanaagsanaa wixii laga soo gaadhood ku dayato ayaa waxa weeyaan salaamada iyo badbaadadu ay ku jirtaa allah waxaa uhi walaqad wasalnaa lahum اlqowla lacalahum yatadakaruun wallaahi baan ku dhaartay laqad wasalnaa waanu u caddaynay lahum iyaga kuwaa ree maka alqowla hadalka alle oo qur'aankii ah waa u caddaynay lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan waxaa kaloo lagu macneeyey wasalnaa atbacnaa bacdahu bibacdin qur-aanka soo dejintiisa waanu u xidhiidhinay oo badhba badh baanu ka daba keennay si xusuusta iyo wax ku qaadashadu joogto u ahaatoon marnaba looga jarin ayaa kolba qeyb loogu soo dejinayay markaana macnuhu waxa uu noqonayaa walaqad wasalnaa waanu u xidhiidhinay lahum iyaga alqowla hadalka qur'aanka ayaa loo jeedaayo waa u xidhiidhinay oo dee badhba badhka kaleaanu ka daba keennay oo kolba qeyb baa loo soo dejinayey lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan allah waxa uu ihi aladiina aataynaahum اlkitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay min qablihi qur'aankani hortii ay min qabli اlqur'aan qur-aanka hortii kuwaanu kitaabka siinay sida waxa weeyaan dee nimankii yahuudeed ee cabdillaahi ibnu salaam iyo haclaba ibnu saciid iyo kuwii kitaabka la siiyey qur'aanka hortii hum iyagu bihi qur'aanka yu'minuuna waa rumaynayaan oo siday kitaabkii horeba u rumeeyeen ee waxa weeyaan towraad ahaa ayaa qur'aankanina ay u rumaynayaan waa kuwoodii wanaagsanaa ee hanuunsanaaye waidaa yutlaa marka lagu dul akhriya calayhim korkooda qur'aanka qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay bihi qur'aanka waayo innahu qur'aanku alxaqu waa ka xaqa ee min rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ka ahaaday innaa nagu kunnaa waxaanu ahayn min qabli qur-aankani hortii muslimiina kuwa hoggaansan oo hanuunsan baanu ahayn allah waxau ihi ulaa'ika kuwaas yu'towna waa la siinayaa ajrahum abaalkooda maratayn laba jeer ama laba goor baa la siinayaa waa bisababi aliimaani bilkitaabeyn rumayntay labada kitaabba rumeeyeen kii hore towraad iyo kan dambe qur-aankaba laba ajar bay ku mudanayaan bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisa abaa laba goor lagu siinayaa ee ay ku sabreen cala alcamali bilkitaabeyn kii horena inay qaateen oo ku dhaqmeen kan dambena ay qaateen oo ku dhaqmeen wayadra'uuna waxa ay ka horgeynayaan bilxasanati ta wanaagsan bay ka horgeynayaan asayi'ata ta xun oo xumaan marka lagu sameeyo wanaag bay la qaabilayaan ee xumaan xumaan ka horgeyn maayaan wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mida ayaa yunfiquuna ay bixinayaan waidaa samicuu markay maqlaan allaqwa hadalka iska dhacdhacayn faa'iide adduunye iyo mid aakhira midna aan lahayn asaaqitu min alkalaam hadalkaas mala yacnigeen macnaha lahayn markay maqlaan acradu waa isaga jeedsanayaan canhu isaga kaa aan dheef adduunye iyo mid aakhira midna lahayn hadday ka jeedsadeen ka dembigu ku jira xaaraanta ana waa min baabi alwlaa inaanay agtiisaba marayn wa qaaluu waxaanay odhanayaan lanaa acmaalunaa lanaa annaga waxaa noo sugnaaday acmaalunaa ay jazaau acmaalina camallada yadaannu samaynayna abaalkeedu annakuu noo sugnaado nalagu abaalmarinaya walakum idinna waxaa idiin sugnaaday acmaalikum ay jazaau acmaalikum idinkana camalladiinaa samaynaysaan xumaan iyo gaalnimo hadday tahayba abaalkeediiyo cuquubada ka dhalataa idinkuu idiin sugnaado laydinku ciqaabaya salaamu nabadgelyo aada annaka naga nabad gashaan baa calaykum korkiinna ahaatay ay salimtum mina falaa nushaarikukum fii maa tafcaluuna bina yacni annaka waa naga nabad gasheen af iyo adinba oo waxaad nagu samaynaysaan iyo aflagaadadiinna idinka jawaabi mayno oo idinla ficiltami mayno weeyaan oo dee qofka haddaad la ficiltanto mansiladiisa iyo derajadiisa aad hoos ugu soo daadegaysaa haddaad se iska dhaafto adaa ka sarreeyo ma sinidin marka salaamun calaykum waxaa la yidhaha waa salaamu lmutaaraka walmuwaadaca yacni waa sagootin iyo ka tegid oo waxa weeyaan waraynu kala nabadgallo annaka waa naga nabadgelaysaan salaamun badbaado aada naga badbaadaan annaka xagga yaga ayaa calaykum korkiina ahaatay oo laa nabtaqii dooni mayno aljaahiliina wax magaratada iyo kuwa xadgudba annaku dooni mayno jahliga marna waxa waa bimacnaa cadami alcilmi cilmi la-aan marna waa bimacna alcudwaani waalbaqyi xadgudubka markaa kani waa kii baqiga iyo xadgudubka ahaayo laa nabtaqi ljaahiliina kuwaa xadgudbaya ee xadgudubka iyo gardarada ku dhacaya annaku dooni mayno raadsan mayno la ficiltami mayno oo waxay samaynayaan samayn mayno weeyaan macnihiiyo muraadku alla waxau ihi innaka adigu nebi maxamedow laa tahdii hanuunin maysid man axadka axbabta aada jeclaatay ay hidaayatahu hanuunkiisa ruuxaad jeclaatay adigu hanuunin kari maysid walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yahdii hanuuninaya man axadka yashaa uu doono walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yahdii hanuuninaya man axadka yashaawu u doono alle ay hidaayatahu hanuunkiisa u doono wa huwa alle aclamu ay caalimun isagaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunayana oo halkana jalaaleynku sida tii hore aclamu markuu fasirayo ay caalimun buu odhanaya marka labada jeerba waxa uu diidayaa aclamku afcalu tafdiilkii mufaadalada faa'iideynaya ma aha ee aslulcilmi unbaa laga macnaynaya oo ay caalimun ilaah baa og waayo ogaalka uu taa og yahaan cidinla wadaagin mufaadaladii wuxuu u diidayaa wa huwa allana aclamu ay caalimun isagaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunaya alle isagaa og aayaddan sababkeedu wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dee agoonnimo iyo rajaba waa soo maray oo aabbihii dee uurka hooyadii isagoo ku jira ayaabu rasuulka uu dhintay aabbihii sala allahu calayhi wasalam isagoon dhalanba hooyadiina yaraan bay kaga dhimatay marka dee waxa soo koriyuu kusoo barbaaray awowgii cabdulmualib agtiisa ayuu kusoo barbaaray markii awowgii uu dhintayna waxaa la wareegay tarbiyadiisa iyo ilaalintiisa adeerkii abu aalib abu aalibna aad buu nebiga u jeclaa markii lasoo dirayna dacwadiisa iyo diintiisa aad buu u difaaco ninkii loo soo mari waaye gaaladu uga caageen inay dhibaateeyaan abu aalib buu ahaa intuu noolaa isagoo gaal ah ayaa haddana inankaa uu adeerka u yahay adeernimada iyo waalidnimada uu ku ilaalinayo uu ku difaacayay maaha diin ahaan waa kii abyaadiisa waxaa ka mid ahaa walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw lowla almanaama lowla almalaamatu aw xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiina aduu abyaad dheer oo caynka yani sidaa ah ayaa uu tiriyey oo macnaheedu ahaa waan ogahay in diinta uu maxamed la yimid diimaha tii ugu khayrka badneed ay tahay laakiin haddaanan ceeb iyo canaan ka baqanayn waxaad i arki lahayd waa abu aalib anigoo diintaa ku toosnaadoo qaatay abyaaddu yani kusoo alqabsan jiray ka mid ahay marka maadaama abu aalib uu nebiga sidaa u difaaci jiray rasuulku wuxuu aada u jeclaa inuu abu aalib islaamuu iimaan ku dhinto dee si uu jannada u galoon loo cadaabin marka saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka saciid ibnu musayib can abiihi uu ka warinayo inuu yihi lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaatu jaaءahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fawajada cindahu abaa jahl bni hishaam wa cabdاllaahi bna abi umaya ibn اlmugiira waxa uu yihi markii abu aalib geeridu kusoo xaadirtay ee dee sakaraadkii uu yani waxa weeyaan uu ku sugnaayo uu sii dhimanayey ayaa rasuulku u yimid waxa uu markaa agtiisa kula kulmay abujahal iyo cabdilaahi ibnu abi umaya oo la jooga markaasaa rasuulku abu aalib wuxuu ku yidhi ay cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan ashhadu laka biha cinda allah wuxuu yidhi adeerkayow laa ilaaha ila allaahu dhe kelmad aan beritoole kuugu markhaati kaco ilaahay agtiisao wax kuu tarta qaala abu jahlin wa cabdulaahi ibnu abi umaya abu jahl iyo ibnu abi umaya waxay ku yidhahdeen abu aalib ya abaa aalib atargabu can millati cabdilmualib abu aalibow miladii cabdulmualib ma maantaad nacaysaa adigoo aakhirulcumrigii sii socda weliba falam yazal rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam yacriduhaa calayhi wayacuudaani bitilka almaqaala kama zuulin rasuulku inuu towxiidkii u bandhigo abu aalib iyaguna hadalkaa ay ku celiyaan atargabu can millati cabdilmualib xataa qaala abu aalibin aakhira maa kallamahum huwa calىa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah ilaa hadalkii ugu dembeeye abu aalib uu kula hadlee uu ku dhintay uu noqday huwa calىa millati cabdilmualib waxa uu ku sugan yahe oo ku dhimanayaa miladii cabdilmualib waana diiday inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah marka calaa kullin waxaa la tilmaamaya oo nebiga la leeyahay adigu cidda aada doonteed hanuunka la jeclaato ma hanoonin kartid haddaba halkan waa laga anfiyey hidaayada nebigo laa tahdii baa la yidhi aayad kalena waxaa lagu yidhi wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim nebi moxamedow waxaad dadka ku hanoonisaa oo ku hagaajisaa waddada toosan halkanna ma hanoonin kartid sidee loo kulminaya isma diidayaan laakiin alhidaayatu hidaayataan hidaayadu waa laba oo ta loo sugay iyo ta la diidayaa isku mid maahe waa kala laba hidaayada mid waxaa la yidhaahdaa hidaayatu tawfiiq hidaayada waafajinta qofka qalbigiisa hanuunka in la geliyo taa alla mooyee qof kale ma hayo waana ta nebi moxamed loo diidaye laleeyahay innaka laa tahdii man axbabta macnaha adigu hanuunka qalbigiisa ma gelin kartid waayo hadduu gelin karayo abu aalib uu dad ula dadku ugu jeclaa ahaa inuu diinta ay qaataan ayaa nebigu hidaayada qalbigiisa uu gelin lahaa waa kaa u taag waayey markaa qalbiga in hanuunka la geliyo nebigu ma hayo allunba hayo axad kalena ma hayo laakiin ta nebigu uu hayaa waa hanuunka kale ee la yidhaahdo hidaayat lbayaani waddalaala waa caddaynta iyo tilmaanta iyo tusidda oo dadka inuu xaqa u sheego uu yidhaha war wanaaggii wakaase qaata xumihiina wakaase ka baydha taa wuu hayaa markaa ta la leeyahay waad hanuunisaa waxa weeye macnaha dadka waxaad u tilmaantaa oo tustaa wanaaggu xagga uu ka jiro taa waad haysaa laakiin inaad u sheegta mooyaane hanuunka intaad qaaddo qalbigooda inaad geliso dee adigu ma haysid weeyi markaa waxaad leedahay tan la diiday waa hidaayatu tawfiiq taa la ogolaadee loo sugayna waa hidaayatu lbayaani waddalaala taa nebiga loo sugay waxaa la wadaagaya cid alla cidda nebiga dhaxashee booskii maqaamkii dee ambiyada fadhida waa culimmada iyo ducaadda dhaxalkii ambiyada xambaarsan oo iyaguna way hayaan hidaayada in dadka la tuso oo loo tilmaamo wanaagga ilan shaqadii nebiga ayay waxa weeyaan hayaane laakiin hidaayatu tawfiiq cidina ma hayso nebina ma hayo cidda raacdee rumaysana ma hayaan marka macnuhu taas weeyi marka waxaa la leeyahay dee adeerkaaga aada la jeceshahay aduu hanuunka qalbigiisa ma gelin kartid laakiin ilaahay unbaa gelin kara allah waxau ihi innaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanooninaysid man axadka axbabta aad jeclaatay ay hidaayatahu hanuunkiisa ruuxaad jeclaatay adigu ma hanoonin kartid walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yahdii hanuuniya man yashaau cidda uu doono hidaayatahu hanuunkiisa wa huwa rabbina aclamu ay caalimun isagaa og bilmuhtadiina kuwa hanuunayana ilaahay isagaa og wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa qoomkii nebi moxamed nimankii ree maka eh in natabic haddii aanu raacno alhudaa hanuunka macaka adiga la jirkaaga nebi moxamedow oo ku rumayno nutakhataf waxaa nalaga dafayaa min ardinaa dhulkayaga oo dhulkayagaa nalaga qaadanaya oo nalaga siibayaa awalam numakin oo miyaanaan gacanta u gelin lahum iyaga oo naan makansiin xaraman xaram xaramka oo aaminan nabadgelyo ah xaramka oo yujbaa loo soo xambaaroo loo soo qaaday ilayhi xaggiisa samaraatu kulli shay wax walba midhihiisa loo soo qaada xaggiisa maxaa loogu soo qaadaa risqan liajli risqin arsaaqid iyo quudin aanu iyaga quudinana darteed arsaaqadaasoo min ladunnaa agtayada ka ahaatay walaakina agtaraw ma yeeshee badankoodu laa yaclamuuna ma ogo arrinkaa garan maayaan ilaahay waxa uu ka warramay inay odhanayaan kuwaa reemaka inay hore u yidhaahdeen haddaanu muxamed raacno dhulkayagaana laga qaadaya ilaahay waxa uu idhi isagoo ugu manno sheeganaya galladda uu u galay ee ay garan laayihiin miyaanaan gacanta u gelin xaram aamin ah oo nimankaa quraysheed ay deggan yihiin oo iyadoo xaramka hareerihiisa xuduuddiisa marka laga baxo naf iyo maaltoona aanay u badbaadayn laakiin markaa xaramka ay joogaan cid alla cid ku soo dhacaysa aanay jirin xaramkaas inuu rabbi ku galladaystuu gacanta u geliyey miyaanay ogeyn xaramkaasoo weliba wax wal oo midha oo adduunka ka baxa halkaa loogu keenayo quudin aanu ku quudinayna darteed arrintaana qof kastoo xaramka tagaa waa ka markhaati kacayaa oo dee maki iyadoo meel aan waxba ka bixin ay tahay oo iska buuralayda ah biyo baad badantoona aan lahayn ayaa haddana adduunka dacalladiisa durugta sanee kala fog wax allo waxa midha iyo waxa weeyaan khudrad ka baxa makaad haddana ugu imanaysaa iyo xaramka yacni meel kasta adduunka waxa ka baxa nooc kasta uu yahay maka waad ka helaysaa oo ka waayi maysid dee sadaqa allahu alcadiim ilaahay baa run sheegayoo meel kastuu ka baxo sida loo soo wado halkaasaa la keenayaa oo ganacsi iyo tijaaro loo keenayaa marka taasaa korkooda lagu galladaystoo la yidhi miyaanay garanayn maxay uga gaaloobayaan midda kale waa shubha shaydaanoo dee waa ta maanta dadka qaarkood bay yidhaahdaan oo haddaynu sharciga isku xukunno maxaa inaga hadhi soo maraykan inagu soo duuli maayo oo haddaad sharciga isku xukuntood ilaahay si dhaba aada diintiisa ugu toosnaato ilaahay baa ka xoog badan maraykan iyo ingiriisba faallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu araaximiin isagaa kaa ilaalinaya waxa weeyaan shar iyo dhibaato oo dhan wa kam ahlaknaa min qaryatin batinat maciishataha allah waxa uu ihi wa kam in badan ayaa ahlaknaa aanu halaagna oo min qaryatin magaalo ah magaalada oo batirat ahluhaa baa loo jeedaaye magaalada oo batirat ku qooqday oo ku kibirtay maciishatahaa ay fii maciishatihaa nolosheeda ku kibirtay oo maciishada waxaa lagu nasbiyey waa binasci alkhaafid oo khaafidkii baa loo soo qadarayaa maciishataha ay fii maciishatihaa yacni badanaa intaanu magaalo halaagnay ku qooqday nolosheedii yacni waxay ku noolayd ee nabaad iyo noole iyo xayawaanaad iyo nimcooleyba ahaa qooq iyo kibir ka qaaday halkay ilaahay uga mahadin lahaayeen allah waxa uu ihi fatilka taasi kuwa aanu halaagnay masaakinuhum waa guryahoodii oo lam tuskan lama degin min bacdihim iyaga dabadood ilaa qaliilan ay ilaa zamaanan qaliilaa wakhti yar mooye lama degin wa kunnaa waxaananu ahaanay naxnu annagu alwaarisiina kuwa dhaxlaya degaanadooda iyo dhulkoodii ayaanu nahay oo macnaha iyagu waa baaba-eenoo waxba kama baaqi noqon annakaa u hadhnay iyana waa halaagsameen weeyaan macnihii muraadku marka ilaa qaliilan macnaheedu waxa weeyaan sida jalaaleynku uu tilmaamayo ilaa qaliilan lilmaarati yowman aw bacdahu ilaa zamaanan qaliilan wax yar oo dadka socotada ah ay maalin ku nastaan ama maalin barhkeed mooyaane oo waxa weeyaan dee quraa qowmi luud iyo diyaaru hamuud madaayinu qowmi saalix degaanadii qowmkii nebi saalix loo diray reer hamuud degaanadoodii iyo degaanadii qowmkii waxa weeyaan nebi luud loo diray nimankaa degaanadoodaa la halaagay dee nimankan reer maka quraysheed nimankan reer maka ee quraysh way sii mari jireen waana soo mari jireen marka ay socotadii iyo safarka ay shaam ku aadayaan oo ilaahay waa ka yidhi wa innakum latamuruuna calayhi musbixiina wa bileyli afalaa tacqiluun waad soo maraysaan idinkoo waa bariisanaya iyo habeenkiiba miyaydaan caqli iyo garasho lahayn marka macnuhu waxa weeye markaa ay sii marayaan iyo markaa ay soo marayaan dee ruux inuu xoogaa yar ku nasto maalin gelinkeed ama maalin ama habeen inuu kusii yaro dhaxuu ku nasta mooyaane meel degaan rasmiya la dego oo degaan ka suurooba ma aha ayaa macnuhu uu yahay allah waxau yihi wamaa kaana rabbuk rabbigaa ma ahaani nebi moxamedow muhlikalquraa magaalooyinka kii halaagaya ehelkeedaa loo jeedaaye oo macnaha dulmi ay gashay dartii ku magaalooyinkaa ehelkooda rabbi ku halaagaya ma aha xataa yabcatha ilaa uu ka soo saaro ama u diro fii ummihaa magaalooyinkaa ta ugu weyn ilaa uu u diro rasuulan rasuul ilaa uu u diro rasuulka oo yatluu ku akhrinaya calayhim korkooda aayaatina aayaadka iyaga ku dul akhrinaya wamaa kunnaa maanaan ahaanin ba alla yidhi muhliki alquraa magaalooyinka kuwii halaagaya maanaan ahaanin ilaa walxaal ahluhaa ehelkeedu daalimuuna kuwa dulmi fale ay yihiin mooyaane yacni iyagoo ahel ehelkoodu ay dulmi faleen mooyaane si kale rabbi kuwu halaagaya maaha degaanada dadka degan laba arrimood baa halkan rabbi ku tilmaamayaa oo horta ummadi waxay ku halaagsantaa waa dembi iyo dulmi ay gashay waa kow ee dulmi la-aan iyo dembi la-aan iskama halaaga rabbi cid sidoo kale ilaahay ma halaago ummad xataa dulmi iyo dembi hadday gashay ilaa horta uu rasuul u diro xujada ku oogo marka labada arrimood ee halaag ku imanaya waa in rasuulna loo diro xujadu ay ku ooganto dabeed ay diidaan oo dembiga iyo dulmigana ay galaan labadaasi markay ku kulanto iyagoo dulmi falay xujadiina lagu oogo rasuul loo diray markaasay mutaysteen in tallaabo laga qaadoo la ciqaabo fii ummihaa jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanaya ay fii acdamihaa yacni magaalooyinkaa ta ugu weyn oo dee rususha waxaa laga soo saari jiray baadiyaha lagama soo saari jirine cawaasimta iyo magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ayaa ambiyada iyo rususha laga soo saaraa marka xataa yabcatha fii ummihaa rasuulan kamaa bacahaka fii ummi lquraa makata rasuulan sida adigaba nebi moxamedow magaalooyinka tii ugu weyneyd ee maka ah laguugu diray adoo rasuul ah magaalooyinka kalena magaalooyin kasta ta u weyn ilaa rasuul loo diro oo dabeed ay rasuulkii uga hor yimaadaan oo u diidaan taas inay dhacdo mooye si kale rabbi uma halaago ilaa labadaasi ay ku rumoobaan allah waxaa yihi wamaa uutiitum waxa laydin siiye oo min shayin wuxuun ah yacni wuxuun adduunye ah ha yaraada ama ha weynaadee waxa laydin siiye wuxuun ah fa mataacu lxayaati nolosha tan raaxadeeda weeyi noloshan addunyaa ee liidata ama dhow min addanaa'ati aw iddunuwi iyo wasiinatuhaa quruxdeedii weeyi waa nolosha tan adduunyo raaxadeeda iyo quruxdeeda uun oo way suulaysaa oo sugnaan mayso wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday abaal iyo ajar iyo janno ayaa khayrun ka khayr badan waxaan adduunyada yaallo oo wa abqaa ka baaqinimo badan ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn afaman mid kaasoo wacadnaahu aanu u yaboohno u ballan qaadnay wacdaa ballan ballanka oo xasanan wanaagsan oo janno iyo waxa weeyaan abaalmarin wanaagsan inuu helaya ah oo fa huwa isagu laaqiihi ballankaa iyo wacadkaa wanaagsan la kulmaya waa jannada eh kaman mid miyaa uu la mid yahay lama mid ah eh kaasoo matacnaahu aanu u raaxaynay mataaca alxayaati noloshan raaxadeeda aanu ugu raaxaynay noloshani addunyaa ee liidata ama dhow ee aan qiimaha lahayn oo humma huwa dabeed isagu raaxada adduunyo dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana min almuxdariina kuwa naarta lagu soo xaadirinayo ee cadaabka gelaya ka mid ah saaxibu tafsiir wajhi nahaar halkan wuxuu odhanayaa almuxdariin waa alfaada u gaarka ah cadaabka sida qur-aanku u adeegsado oo de istilaaxaadka qur-aanku u adeegsado kelimaad wax shay gaara loo adeegsadaa ka mid a marka min almuxdariina ixdaarka ama almuxdariin waa kelimaadka loo adeegsado xaadirinta naarta lagu soo xaadirinayo allah waxau yihi wayowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinta yunaadiihim alla wuu dhawaaqayo khalaa'iqdii iyo dadkii kuwii mushrikiinta ah ayaa loo yeedhayaa fayaquulu dabeed alla waxa uu ku odhanayaa ayna aaway shurakaa'iya wadaagayaashaydii sidaa ku andacoonayseen waxila wadaagi jiray aaway aladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tazcumuuna ay tazcumuunahum shurakaa'a labadii mafcuulay qaadanaysay labadaba waa la xadfo faacilkii un bay oofsatay markaa waad usoo qadaraysaa ay tazcumuunahum shurakaa'a yacni kuwaa ku andacoonayseen aniga inay wax ila leeyihiin aaway halkay mareen keena qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii xaqa uu ku waajibay calayhim korkooda alqowlu ay kelimatu lcadaab hadalka cadaabku kuwuu ku waajibay ee cadaabka mutaystay waxay yidhaahdeen waa kuwii madaxda ahaa ee halaagga u horseedaye waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow haaulaa'i kuwani aladiina kuwaasoo aqwaynaa aanu luminay aqwaynaahum waanu luminay haaulaa waa mubtade aladiina mawsuulkuna waa sifo aqwaynaahumna waa khabarkii aqwaynaada kale ku xigtaana waa siladii jumladii si- lagu silaynayay dee mawsuulka marka macnuhu waxau noqonayaa waxay yidhaahdeen kuwii madaxda ahaa haaulaa'i kuwani aladiina kuwanoo aqwaynaa aanu luminay waa mawsuul iyo siladiisii oo lagu sifaynayo mubtadaha eh aqwaynaahum waanu hallaynay khabarka halkaas u dhacaya kamaa qawaynaa sidaanu annakuba u hallownay ee aanu u lunnay oo dee kol haddaanu annakuba lunsanayn iyana waa luminay uun halkeenu geyn lahayd tabara'naa waa beri noqonnay ilayka adaanu allahayow kaaga beri noqonnay ay minhum iyaga beri baanu kaaga noqonno maanta shaqo iskuma lihin maa kaanuu mabay ahayn iyaana annaga yacbuduuna kuwana caabuda may ahayn mar alla marka dee aakhiro arrinkii talada ay ku caddaatee wax walba hortooda yimaado ayay kala beri noqonayaan weliba qolo walba qolada kale iyagoo nacdalaya oo col daahiigu ay isku noqonaya sida aayaddii kaleba rabbi ku tilmaamay uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacda wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin maalinta qiyaame kuwii wax caabudi jiray alla sokadii cid kale iyo kuwii la caabudi jiray isku daro alcaabiduuna waalmacbuuduun barhkoodoo barhkii kale waa ka gaaloobaya oo waa dafirayaan waanay isnacdalayaan hoygooda hantida wihina waa naar wax u hiiliyana heli maayaan alla waxaa u ihi waqiila waxaana lagu odhanayaa kuwaas kuwoodii wax caabudi jiray iyo kuwii la caabudi jirayba waxaa lagu odhanayaa udcuu u yeedha shurakaakum wadaagayaashiinnii aa ku andacoon jirteen inay ilaahay wax la leeyihiin oo caabudi jirteen bal hadda u yeedha maanta waxay idiin taraane fadacowhum dabeed waa u yeedhanayaan falam yastajiibuu markaa ajiibi maayaan lahum iyaga oo intay ajiibaan oo aqbalaan u iman maayaan oo wax u tari maayaan wara-aw waxay arkeen labada qoloba caabidiintii iyo macbuudiintiiba alcadaaba cadaabkiibay indhaha saareen oo arkeen allah waxa u ihi low annahum haddii iyagu kaanuu ay ahaan lahaayeen yahtaduuna kuwa hanuunaya yacni kuwa hanoonsan hadday ahaan lahaayeen ifka markay joogeen lamaa ra'awhu fi laakhira sida jalaaleynku uu soo qadarayo cadaabkan aakhira kumay arkeene waa ka badbaadi lahaayeen laakiin waxay cadaabkan hantida u u arkeen waayo adduunkii markay joogeen baanay hanuunin oo ay habaabeen wa yowma yunaadiihim wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta yunaadiihim alla uu dhawaaqayo khalqigii iyo makhluuqaadkii oo dhan oo fayaquulu dabeed uu ku odhanaya maadaa maxay baad ajabtum ugu jawaabteen almursaliina rusushii laydiin soo diray maxaa ugu jawaabteen facmiyad dabeed way ka qarsoontay calayhim korkooda al ambaa'u wararkii waa ka qarsoomeen oo juuq iyo jabaq hadal ay ku hadlaan waa waayeen facamiyad way ka qarsoontay calayhim korkooda al ambaa wararkii waa ka qarsoomeen oo waa ka indhabeeleen waxay ku hadlaan waa waayeen yowma-idin maalinta ah oo fa hum iyagu laa yatasaa'aluuna isweydiin maayaan maxaynu alle ugu jawaabnaa ama maxaa wax inoo tarayo aynu ku hadallaa isweydiin maayaan waa argagaxayo cabsida ku dhacaysa darteed bay hadalka gabayaan oo aanay hadli karayn allah waxau ihi fa amaa man mid miyaah kaasoo taaba toobad keeno wa aamana rumeeyo wa camila sameeye saalixa ay camalan saalixa camal wanaagsan soo sameeye adduunka intuu joogay fa casaa waxaa xaqiiqa ah an yakuuna inuu ahaado huwa kaasi min almuflixiina kuwa liibaanay inuu ka mid ahaadaa hubaal ah oo aan shaki lahayn marka halkan rabbi waxa uu ku tilmaamayaa in ummadihii la weydiin doono ambiyadii maxaa ugu jawaabteen aayad kalena rabbi wuxuu ku tilmaamay in ambiyada laftooda la weydiin doono ummadihii maxay idinku jawaabeen oo aayaddii suuratu lmaa-ida allah waxa uu yidhi yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lana inaka anta callaamu lguyuub waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinta ilaahay uu soo kulminayo rusushuu hore dadka ugu soo diray dabeed uu ku odhanayo maxaa laydinku jawaabay markaasay odhanayaan annaku aqoon iyo cilmi uma lihin allahayow waxyaabaha maqan adaa u ogaal badan aayadda kale suuratu lacraafna waxaa lagu tilmaamay rususha iyo kuwii loo dirayba in la wada weydiin doonaa lagu kulmiyey oo rabbi waxau ihi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanaqusanna calayhim bicilmin wamaa kunaa gaa'ibiin wallee waanu weydiinoo waanu su'aali kuwii rususha loo diray waxay sameeyeen inay raaceen iyo in kale rususha laftoodana waanu weydiin waxa loogu jawaabay iyo xilkii inay guteen iyo in kale ilaahay waxau ihi waanu uga warrami doonaa arrinka annakoo og kamanaanaan maqnayn oo waa arkanay waananu ogeyn wax kasta oo dhacayay xagga rususha iyo xagga ummadaha labadaba halkaa waxaa kalood ka qaadanaysaa maadaa ajabtum lmursaliina hebel iyo hebel haddee lagu weydiin maayo ilin laguma soo dirine sheekh hebel ma raacday madhabkaagu muxuu ahaa aw hebel maxaad ugu jawaabtay maxaad uga baydhay hadda meesha ma taalle hadalkaa u fiirsoo dhandhami maadaa ajabtum lmursaliina rasuulka mowqifkaad ka qaadatay su-aashiisa halkaa kuu taalla aw hebelka haddaad ka baydhay waxaa kugu filan dee rasuul la ii soo diray ma ahayn laakiin rasuulkii laguu soo diray haddaad ka baydho waxa weeyaan dee yaa weylak markaa halaag baa hanti ku ah haddaad se rasuulkaaga raacdo jawaabtii waad haysaa marka aw fulaan iyo aw hebel halkaa kaagama horeeyaane nebigii lagu soo diraa kaaga horeeya maadaa ajabtum lmursaliina marka qaala fulaan iyo qaala callaan halkanaa lagaga tegey rasuulku muxuu yidhaa kaa horeeya warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kaana lahum lkhiyara allah waxau ihi warabbuk rabbigaa nebi maxamedow yakhluqu isaga ayaa abuura maa yashaa waxa uu doono oo wayakhtaaru doorta ay maa yashaa ilaahay wuxuu doono isagaa abuura wuxuu doonana doorta maa kaana umaba ahaanin lahum iyaga alkhiyaratu doorashadu dadku ma leh ilaah baa wuxuu doono doorta subxaana allah ilaah baa ka nasahan oo ka hufan oo wa tacaalaa ka koreeya camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ilaahay waa ka nasahan yahay waana ka sarreeya wa rabbuka rabbigaa yaclamu waa ogyahay nebi moxamedow maa tukinu waxay qarsanaysa suduuruhum laabahooda ee qalbiyadooda ku qarsoon iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan ee carabka kaga hadlayaan labadaba ilaahay waa ogyahay oo waa yacni waa arkayaa wax ka qarsoonina ma jiro wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa waxay aayaddani kusoo degto asbaabteeda ka mida ninkii weliid ibnu muqiire la odhan jiray markii uu yidhi sida ilaahay noogaga warramay lowlaa unzila lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim isagoo yaraysanaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo nebi moxamed waa maqaam sarreeya laakiin isagu aanu garanayn oo uu leeyahay waxa weeyaan ninkan aan madaxtinimo iyo maaltoona hayn inta qur-aan lagu soo dejinayo labada magaalood ee waaweyne maka iyo daa'if iyo madaxyaweyntood iyo ragga horjoogayaasha u ah ee maal iyo madaxtinimoba wax laga weydiiyo kuwaa nin ka mida maa qur-aanka lagu soo dejiyo sidaa markuu yidhi ayaa allah waxa uu soo dejiyey warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar adiga iyo cid kale toona uma taalle doorashada iyo ikhtiyaarka allah leh oo cidduu doono u dooranaya inay diinta xambaarto allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaah baa og halka uu rasuulnimada iyo risaalada dhigayo cidda u qalantee qaadi karta ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala yakhtasu biraxmatihi man yashaa nebinimadu waa raxmad cidduu doonaana rabbi u doortaa oo ku gaar yeelaa isagaana doorashada iyo gaaryeelidda isagaa rabbi iska leh allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay isagaa malaa'igta rusul u diro ka doorta oo waxyaabaha qaarkood uu u igmado sida malakul jibriilkaba dee waxyiga uu u igmade uu ugu diri jiray sidoo kale basharkana rabbi isagaa rusul ka doorta oo ambiyada uu ka soo dhex saaray uu u waxyoodo ilaahay baa dadka dhexdooda ka dhex doorta oo doorashadaa rabbi baa iska leh cid kaloo lihi ma jirto cidda u qalanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa garanaya marka warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar doorashada iyo cidda ilaahay u dooranaya nebinimada isagaa og isagaana garanaya isagaana awoodda iyo doorashadaa iskale rabbi subxaanahu wa tacaala ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya aayaddaa kale rabbi wuxuu ku lahaa oo raxmadda rabbigaa nebi maxamedow ma iyagaa qaybinaya oo gacanta ku haya noloshooda adduunyaba annakaa u qaybinnay macnihiiyo muraadku waxa weeye nolosha adduunyada dadku miyay ka siman yihiin maanay ku kala soocnayn mid baa kor loo qaaday oo hanti iyo maalqabeen ah mid baa iska dhexdhexaad ah mid baa dhulka yaalloo beerka dhulka ku haya noloshii adduunyada miyaa laga simay dadkasoo lama kala soocin macnuhu waxa weeyaan ilaaha dadka adduunyadiiba ku kala soocay ee isagu u kala gartay u kala doortay diintana isagaa u kala dooray oo cidduu doona u dooray weeyi wa huwa rabbi allaahu allaha xaq lagu caabuda weeyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye lahu allah ayuunbuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaanta dhammayska tiran fil uulaa tan horee adduunyada ammaanta dhabta ah rabbaa iska leh iyo wal aakhirati ta dambe aakhiraba tan hore iyo ta dambaba ammaan iyo mahadnaq dhammaystiran rabbaa iska leh jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaatu lilaahiyaha yaxmaduhu lmu'minuuna fi laakhirati kamaa xamiduuhu fi ddunya mu'miniintu waxay ilaahay aakhiro ugu mahadnaqayaan siday adduunyadaba ugu mahadin jireen ibtihaajan bifadlihi waltidaadan bixamdih iyagoo ku faraxsan rabbi wuxuu ugu deeqay macaansanayana mahadniqiis oo ilaahay aayaadka kale waa ka ku tilmaamay mahadda ay mahadinayaan aakhiro mu'miniintu markuu sheegayey waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbanaa lagafuurun shakuur nicmada iyo khayrkuu rabbi ku galladaysay iyagoo ka garaabaya oo garanaya ayaa aakhiro markay nicmada arkaan waxay odhanayaan alla ilahe waxa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh ilaaha tacabkii iyo murugadii adduunyada naga kaxeeyey naga zuuliyey rabbigayo waa mid dembi dhaafis badan oo shukri naq badan waxaa kaloo ay odhanayaan sida rabbi inooga warramay markay jannadii arkaan waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah wa awrahanaa alarda natabawa'u min aljannati xaysu nashaa fanicma ajru lcaamiliin mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh ilaaha noo rumeeyey wuxuu hore noogu yaboohay calaa alsinati rusul carabkii rususha uu noo soo diray wixii uu noogu ballan qaaday rabbiga maanta noo rumeeyey alla ilaha allahaasaa mahadsan ee dhulka jannada naga dejiyey annaka oo meel alla meeshaanu doo dhulka jannadana dhexal siiyey annakaoo meeshaanu doonno ka degayna alla ilaahay waxa wanaagsanaaday kuwa soo camal falay abaalkay maanta helayaan waa kuwii adduunyada dee ku shaqaystay camal falay ee aan isdhigan walahu ay walilaah allah ayuunbuu u sugnaaday alxukmu xukumka iyo kala saaridda addoommada la kala xukumi doono ee ku fulaya ilaahunbaa iska leh oo xukumka naafidkee marnaba baaqan karayn if iyo aakhiraba allah iska leh wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaana turjacuuna laydiin soo celinayaa wallahu aclam